أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duurnimo askar etoobiyaan ah ayaa lagu dilay weerar ka dhacay dalka koonfurta suudaan howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dalka iyo gobollada mandheera iyo gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya boqolaal ruux oo fuqaro iyo masaakiin ah ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qeybiyey degmooyinka ceelbuur iyo ceelgaras ee wilaayada islaamiga galgaduuda kataayib al akhbaariyah ayaa baahisay filim lagu soo bandhigayo weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay wilaayada baay munaasabad lagu caleema saaray nabadoon cusub ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa soo bandhigtay sarkaal taa'ib ah oo ka soo baxay safka murtadiinta bulshada ku dhaqan degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ah ee gadow ayaa ka faa'iidaystay nadwo diini ah oo lagu qabtay masjidka jaamica ee degmadaasi maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa xarun waxbarasho ka hirgeliyey deegaan ka tirsan wilaayadaasi dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran askar etoobiyaan ah ayaa lagu dilay weerar ka dhacay dalka koonfurta suudaan sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen cabdulqani moxamed ugu yaraan labo askari oo etoobiyaan ah ayaa lagu dilay toddoba qof oo kalena waa lagu dhaawacay weerar gaadmo ah oo isniintii shalay ka dhacay gobolka jongley ee wadanka koonfurta suudaan labada askari ee etoobiyaanka ah ee la dilay iyo sidoo kale qaar ka mid ah xubnaha ku dhaawacmay weerarkan ayaa koonfurta suudaan u joogay waxaa loogu yeero howlgalka nabad ilaalinta ah ee ururgaleedka qaramada midoobay dhaawacyada ayaa isugu jira saddex askari iyo labo rayid ah oo ka tirsan qaramada midoobay iyo laba sarkaal oo ka mid ah saraakiisha booliiska ee koonfurta sida uu sheegay afhayeenka qaramada midoobay stephen dujarig waxaa kale oo afhayeenku ka dhawaajiyey in weerarkan khasaaraha geystay ay fuliyeen rag hubaysan oo aan heybtooda la aqoonsan kuwaas oo uu sheegay inay si ulakac ah u bartilmaameedsadeen ciidanka qaramada midoobay oo howlgal roondo ah ku jiray xilligaasi isagoo afhayeenku ka hadlaya dhacdadan ayaa waxa uu yidhi roondadani waxa ay qayb ka tahay roondooyinka joogtada ah ee qaramada midoobey ay ka samaynaysay deegaanka iyadoo isku dayeyso inay wax ka qabato amni darrada joogtada ah ee halkaasi ka jirta afhayeenka qaramada midoobey waxa uu ku baaqay in baaritaan deg deg ah lagu sameeyo dhacdadan isagoo dableedii weerarkaasi geysatayna ku tilmaamay dembiilayaal dagaal shaqaalaha qaramada midoobey ee lagu laayay weeraro caynkan oo kale ah tan iyo bilowgii sanadkan oo u badan askar ayuu afhayeenka u n-ka sheegay in tiradoodu ay gaarayso ugu yaraan sagaal qof bartilmaameedsiga askarta iyo shaqaalaha qaramada midoobey ayaa kusoo xoogaysanaya wadanka koonfurta suudaan halkaas oo qulqulutooyin xoogani ay ka jiraan dagaalada iyo rabshadaha hubaysan ayaa xoogoodu dhexmaraya ciidamada dowladda koonfurta suudaan ee uu hogaamiyo madaxweyne salfakiir iyo xoogaga daacadda u ah hogaamiyaha mucaaradka ah ee lagu magacaabo riig makaar mahadsanid cabdulqani howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dalka iyo gobollada mandheera iyo gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qaraxa la beegsadeen kontarool maleeshiyaadka murtadiinta ah ay ku leeyihiin degmada dharkinley gaar ahaan xaafadda xoosh dhimashadu waa hal murtad dhaawacuna waa laba kale oo garaaba dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley sidoo kale waxay mujaahidiintu weerareen saldhigga murtadiinta ee degmada janaale dhanka gobolka gaarisa ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta kenya ee deegaanka yumbis ee hoostaga degmada faafi ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga silibiyiinta kenya bakhtigu waa hal askari oo kenyaan ah dhaawacuna waa hal askari oo kale dagaalka inta uu socday waxa uu dab ka kacay xerada dhanka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaalo culus ku qaadeen xeryaha ciidamada kufaarta kenya ee deegaanka sheekh barrow iyo fiinow oo ka wada tirsan degmada lafey ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya boqolaal ruux oo fuqaro iyo masaakiin ah ayaa ka faa-iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qaybiyey degmooyinka ceelbuur iyo ceelgaras ee wilaayada islaamiga galgaduud sida warbixinta warkan uu ku eegaya walaalkeen marwaan maxamed sanad weliba marka la gaaro xilligan oo kale maktabka sakawaadka ee wilaayaadka islaamiga ayaa mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ka fuliya degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya mashruucan lagu qaybinayo sakada xoolaha nool ayuu maktabka sakawaadka ee wilaayada galgaduud ka fuliyey magaalooyinka ceelbuur iyo ceelgaras ee wilaayada galgaduud waxaana ka faa'iidaystay dad fara badan oo u badan qoysas danyar ah oo isugu jira fuqaro iyo masaakiin xoolaha sakada ah ee la qeybiye ayaa ahaa ari waxaana qoysaska ka faa'iidaysanaya loo qeybiyey tiro xoolo ah oo kala duwan iyadoo qaar ka mid ah qoysaskaasi la siiyey shan neef oo ari ah iyo wax ka badan qaar ka mid ah dadka sakada ka faa'iidaystay ee ku kala dhaqan magaalooyinka ceelbuur iyo ceelgaras ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoo muujiyey farxad iyo mahadnaq islamarkaana duco iyo mahadnaq u jeediyey dadkii bixiyey sakada xoolahooda aniguu yahay magaxeeyu cabdulaahi xasan cali jees waxaan u mahad celinayaa walaayino galgaduud oo aan ka helnay saakay ari sakawaada cadadkiisa uu shan neef gaarayay haddii waxaan leenahay ilaahi subxaana watacaala maad ka gaarto walaayaduna waa dadaashay waa noo dadaashay allaha barakeeyo adaa bilaahi towfiiq magacigu waa mira xuseen cad walaayada galgaduud magaalada ceelbuur hal neef maasha allah allaha barakeeyo walaayada mujaahidiintana allaha guuleeyey kor allaha ka dhig gaaladana allaha jib cagta koos allaha geli magacayga nishaad maxad maxamed ceelbuur laba neef walaayada ilaahay kor ha ka dhiga cadowgana allaha naga jebiyo diinta cadowgooda allaha jebiyo allahana ayaga kor ka dhigo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo magacayga nasraacadi maxamed yahay magaalada aan joogo waxay ka tirsan tahay galguduud waan magaalada ceelbuur waxaa mujaahidiinta isiiyeen laba neef sakaabaad ah mujaahidiinta kor allaha ka dhiga gaaladana allaha jabsho asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo magacayga yahay umu cabdiraxmaan oo jooga degmada ceelbuur waxaa lay siiyey laba neef oo sakaa mujaahidiinta waxaan leeyahay kheyr allaha siiyo allahana barakeeyo cadowgana allaha jabsho magacayga waa umu mahaaj magaaladan jooga waa degmada ceelbuur walaayada galguduud waxaa lay siiyey shan neef oo ariya walaayada degmada waa u mahad celina mujaahidiintana kor allah ka dhigo wixii laga soo qaadan xoolahooda ilaah u barakeeya gaalada ilaaha ha jabsho mujaahidiintana ilaaha guuleeya maxamed waxaan joogaa degmada ceelgaras walaayada islaamiga sakadii ay qaybeyday shan neef oo arihii isiiyeen muslimiintoo dhanna meesha kasta ay jirto ilaahay how gargaaro cabdiraxmaan xaaji warsamo sheekh cilmi kadibna maasha allah walaayadu ari sakaahay ayna siiday ilaa khayr khayr ha siiyo ilaahay haydin guuleeyo gaalada allaha jibsho allaha gaalada jibsho cabdinuucis walaayadu waxayna siiday maarata maanta xoolo waxay noo qaybiday maarata sakawaad laba daan laba neef ari ilaahay subxaana watacaala markaa barakeeyo muslihiinta maarata meel gaaladii munaafiqiintana ilaa joogo insha allah annagana annaa noo barakeeyo sakadu waa waajib diini ah oo laga qaado dadka ay ku waajibto lana gaarsiiyo dadka loo asteeyo in la siiyo sida fuqarada iyo masaakiinta oo qur-aanka kariimka ah lagu xusay si ay uga faa'iidaystaan una noqoto kaalmo wax ka tari karta duruufahooda nololeed mahadsaned marwan kataaib al akhbaariya ayaa baahisay filim lagu soo bandhigayo weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay wilaayada bay sida warbixinta warkan uu kusii ambaqaadayo walaalkeen yaasir maxamed
waa muuqaal kooban oo saacadihii lasoo dhaafay uu baahiyey kanaalka weerarka ee kataayib al akhbaariya kaasi oo soo gudbinaya weerar lagu laayay maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa goobeisbaara ah muuqaalkan kooban oo ahaa mid xiise badan ayaa ah weerar lagu qaaday isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay deegaanka goofgaduud buurey ee duleedka magaalada baydhabo ee wilaayadii islaamiga ah ee baay muuqaalka ayaa soo gudbinaya ciidamada mujaahidiinta jabhadda wilaayada baay oo weerar ku kadinaya maleeshiyadii ku sugnayd isbaarada waxaana gebi ahaanba halkaasi lagu soo afjaraya nolosha maleeshiyaadkii murtadiinta ee dhigtay isbaarada lagu dhibaateynayay dadka shacabka ah
طول المعركة هيا تقدم والغمس ثارنا لا تتركه من مرتازك باغي نجس من مرتازك باغي نجس تكشف طول المعركة هيا تقدم والغمس ثارنا لا تتركه من مرتازك باغي نجس من مرتازك باغي نجس إذا هوى تلتقه راياتهم نعكس صدق فما العمالة أفرقه في الأرض عزاه يندعس في الأرض عزاه يندعس دقت طبول المعركة هيا تقدم وانغمس ثارنا لا تتركه من مرتازك باغي نجس من مرتازك باغي نجس munaasabad lagu caleema saaray nabadoon cusub ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warkan inoo eegaya munaasabadan oo ay nabadoon ku caleema saaratay jufada aamin yabarow oo ka tirsan beelweynta gaaljeceel ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxaana munaasabadda ka soo qayb galay martisharaf kala duwan waxaa munaasabadda lagu doortay nabadoon macallin muudey nuur ciise kaasoo bedelay nabadoonkii hore ee jufada aamin yabarow iyadoona labada nabadoon goobta xilka ay kula kala wareegeen waxaan maanta majliskan iskugu imaanay walaalkey macallin guudey nuur ciise inaan ku wareejiyo xilkii aan u haayey beesha aamin yurow walaalkay intaas ayaan macnaha aan iskugu imaanay waxaan u mahad celinaynaa walaalaha nooga soo qayb galay majliskan ee walaayo ee qabiilka nuqabada intaba waan u mahad celinaynaa insha allah intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa maanta ka bilaabato waxaan ku wareejiyey walaalkay macallin muudey nuur ciise marka aniga xilka lii doortay beesha aamin yibirow waan ka ajiibay xilkaas oo ah xil culus aadna u culus aanan ku talagelaynin ina xilkaasoo kale lii magacaabo waana ka ajiibay walaalahay shuurur dheer kadib waan ka ajiibay xilkaas oo waxyaabo fara badan ay ku gadaaman yihiin oo ammaanadaas ay culus tahay ilaahayna aayadihiis wuxuu ku leeyahay إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل رسول كان عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته انتاس أنيغو أك أيان قاتي حلكاس مركا ولا لها وحان كربا بيش آمي يبرو كتابك إيه السنوض انتم كتوصنا هاي in ay adiicaan haddii aan ka leexdo laa daacata wax adiica melihay intaas walaalaha inay uga adiicaan ayaan ka codsanayaa beesha aamin yabarow naqiibka beesha gaaljecel ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe naqiib haaruun macallin ayaa isagana goobta ka hadlay mahad ilaaha iskale mahad bacdigeed ragga gogoshaan dhigay ka soo qayb qaatay juhdi bixi bilcaanleh ragleh mahaddan iskale mahadda bacdigeed walaalayaalow soo dhowaada soo dhowaada dhowaashada bacdigeed aamin yibirow saddex maxamuud adeerkoodaa la yidhaha adeerkaan waaye aa meeshaan nin lagu dooranaa macallin muudey waa rabnay xibig naga maqneed waaye soo dhowaada ninkaas inaad nala qaadataan oo nala doorataan aan rabnaa haddiis ilaahay diina assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu qabaa'ilka dega wilaayaadka islaamiga ayaa samaystay hoggaan dhaqan oo ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid abuuxasaan wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa soo bandhigtay sarkaal taa'ib ah oo ka soo baxay safka murtadiinta walaalkeen bashiir muxyidiin abuu ayman ayaa warbixinta warkan inoo haya aadan xaydar aamiin waa taa'ib sarkaal tababaro ah oo muddo shan sano ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya saacadihii lasoo dhaafay waxaa isagoo toobadkeen ah maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay uu ku soo bandhigay deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo anoo magacilaarow aadan xaydar aamiin oo horey inka tarsanahay ciidanka oo ridida oo waana muddo badagnaha ka jari oo waana ka mid hahay oo macallimiinta tababarka ka mid hahay yaa walibaba alxamdulilah dibayin hanuuniyey oo hadda mujaahidiinta dhatiyo ana alxamdulilah ilaahay subxaana wa tacaala hay hariiri ilaahay anka toobashani tiidia kala walaaibahu maatiyo rafaade oo miilas dhaha taali alxamdulilah ilaahay subxaana wa tacaala oo dhaha saari waliba anta haddana ilaahay subxaana wa tacaala anka baryay da qof ala qofki miilasay oo dhaha jar oo waan intuusuna habaha fadow intuusuna muslimiinta gacmo furan yaa haka dhowaayo doonaan waan haka dhowaayaan toobadkeenahan ayaa faahfaahiyey wakhtiga uu ku biiray maleeshiyaadka riddada iyo tababarada uu soo qaata oo isugu jiray dalka iyo dibaddiisa isagoo dhinaca kale isdultaag ku sameeyey dagaallo uu ka qaybgala oo dhacay wakhtiyadii ay socotay xamladii uu ku fashilmay gurguurta ee uu ku soo qaaday gobollada dhexe ee soomaaliya sanadkii labada kun labaatii kowtii iyo meelo karahi oo dawyaagadii oo ada bili lihad ama bili shanaad oo kale meelo see karahi kabacdo marki meelo noogaaday xamran najay harada nacna meelaronani haray kabacda gooba meelas oltubare kaga gaadani kabacda walna gadaashi walna gaadi eerboorka najey kabacdi wadame koraadanin gaadi dhankaas masar rejeeninin gaadi towbar lix bilood ilaa yo ada bili todobaad yanhanoosiinagi miilasa ka dhammaysani kabacdi diban hanignay hirnacnadi muddo afar bilood gadaaradii oo kale roogni walna gaadi dhankaas shabeellada hejeeninin gaadi ilaa yo eeldheer ilaa aadan yawaal alkowthar deernicim eel ali axmed dhulkan seeni haa dagaal badan iyo jar oo marki hadda sotooselar sade dagaal oo kal se hadda lama mar oo kale eeldheer ahayti marnana deernicim ahayti dagaaladaasay una galnayna dagaal oo un nani rafaadee ka jabni lahayni maayo dagaal un hadda ka guulaysani un aro korona ma lahayna dagaalyaal kale jiraan oo ciidanka xaaladaas unilasooda waana isdabamarnay isku warhayni oo kale oo yoona laka gaadiya jiraan oo waana yoona safaylo lanka hasuwe oo waana ku burbureen taasyana mugal ahaantiina horey baan argan markani dhibaato maayo dheef un haka haddaha kala kulugnaynana ma lahayna taa'ib aadan xaydar oo sii hadlaya ayaa soo bandhigay habdhaqanka maleeshiyaadkii riddada ee muddada uu ka tirsanaa iyo beegsiga ay u geystaan dadka muslimiinta
walaan ka talmaaman waliba kamid ah qof muslumeena leh oo waana xaaladaasayti oo rafaad balwadiyo khamradiyo iyo bilaayadiyo isticmaaladaano oo waana dadtii muslimiinta xaaladaasayti sunnada rasuul islaamkana ku muuqata masaajida ilmada iyo ka daraasayaanna dhibaatayaan islaama oo mintan oo jalbaabinta iyo hijaaban haddii la arag oo la dhibaatayo waxyaabo badan dadka qof alla qofkiiba sunnada ku muuqata inta la dhabaatay iyona shacabka oo hoola inta la dhabaatay oo yacni hamiinkii gori la kabaadayo la dhacaayo humaato badan iyo ka dhaarigi markaan haddaanan fafiiri in suurta galwaytay intaanan noocaas oo kalaan haddaanan dhaman iyo in suurta galwaytay maalmo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale maamulka wilaayada islaamigaha ee baay uu deegaanka iidaalo ku soo bandhigay koox taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allah ee ku sugan magaalada baydhabo kuwaasoo markii tawxiidka loo qabtay kadib baaq kale u jeediyey askarta weli gabaadka u ah kufaarta ku soo duushay dalka mahadsanid abu ayman bulshada ku dhaqan degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ah ee gadow ayaa ka faa'iidaystay nadwo diini ah oo lagu qabtay masjidka jaamica ee degmadaasi walaalkeen casaam carafaad ayaa warbixinta warkan inoo sii ambaqaadaya waxay ahayd nadwo ballaaran oo ay qabteen culimadiinka soomaaliyeed iyadoona ay ka dhacday masjidka jaamaca ee degmada ceelcadde ee xarunta wilaayadii islaamiga gado waxaana dhagaysanayay dhammaan bulshada ku dhaqan degmada ceelcadde iyagoona soo buuxdhaafiyey masjidka jaamaca waxayna aad u dhagaysanayeen muxaadaraadka ay jeedinayeen culimadiinka wilaayaadka islaamiga ugu horeen waxaa nadwada ka hadlay sheekh cabdiwaaxid isxaaq muudey isagoona halkaasi ka jeediyey muxaadaro aad u qiimo badan waxaa haddee waajib inagu ah qof kastoo haddee muslim itibaac ayaa waajib nagu ah inaan raacno nabigeenna calayhi salaatu wasalaam sidoo kalena haddaan ka fogaano bidacda iyo ibtidaaca inaan ka fogaano allah wuxuu leehy subxaanahu wa tacaala wa anna haadaa siraatii mustaqiima fattabicuuh walaa tatabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiili alla wuxuu leey taa waa waddadeydii toosneed raaca raaraacina waddooyinka qalqalloocan mujaahid wuxuu leeyahay subusha waa albidac waashubhaat kuwaa iska ilaaliya cabdulaahi mascuud wuxuu leeyahay ittabicuu walaa tabtadicuu war sunnada nebiga raaca bidcada iyo inaad wax bilaabataan iska ilaaliya faqad kufiitum waa linka kaafiyey bidca iyo waxyaalahaas calaykum bilamri alcatiiq arrinta hore ku socda midda labaad waxaa muhiim inaan ogaano cibaadaadku waxaa asal u ah in lays-amro oo laysfaro ama tawqiifiya waxaa arrinkaa ka gedisan caadaadka iyo waxyaalaha dadka ay sameeyaan asal ayada waxaa u ah ibaaxa midda kale waxaa muhiim inaan ogaano qaacidadan aayadda suuratu alxaqaaf oo alla uu leeyahay wa qaala aladiina kafaruu liladiina aamanuu low kaana khayran maa sabaquuna ilayhi aayaddan ibnu kaiir markuu fasiraaye wuxuu leeyahay gaaladu nidaamka ayaga ay ku socdaan markay arkeen intay xaqi looga hormaray yaa waxay yidhaahdeen haddii moxamed wuxuu la yimid khayr hadduu ahaan lahaa kuwaan noogama hormari lahayn macnaa asxaabtii bay liidayaan dhaqanka gaalada waa kaa oo waxay leeyihiin hadduu khayr ahaan lahaa noogama hormari lahayn bilaal iyo suhayb iyo iyo kuwa la midka ah laakiin makaiir wuxuu leeyahay ahlu sunnaha iyo waljamaaca ayagu waxay leeyihiin qowl kasta iyo ficil kasta oo aanan ka sugnaanin asxaabta waa bidcay leeyihiin qowl kasta iyo ficil kasta oon asxaabta ka sugnaanin waa bidca sidoo kale waxaa ka mid a culimmadii nadwada ka hadlayey sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid a culimadiinka wiilaayaadka islaamiga ah isagoona ka hadlay fadliga cilmiga artay darajaad allaynu kor u qaadayo alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala fii muxkami tanziilihi wa huwa asdaqu lqaa'iliin aman huwa qaanitun aanaa alleyli saajidan wa qaa'iman يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ألوح له جل وعلا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون مي سميه قف علم له يخوان علم لهين وحبك لأبين إنما يتذكر أولو الألباب وها أرقى كوان سماه dadka wax garanaya caqliga leh alle mar labaad wuxuu tilmaamay inuu mu'miniinta kor u qaaday laakiin ahlucilmiga uu darajaad qaaday yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutuu lcilma darajaat uutulcilmiga dadka alle cilmi siiye darajaad buu alla kor u qaaday cilmigu fadligiisa wax la koobi kara maa bal nebiga wuxuu allaah amray wax intuu noolaa inuu ka siyaado dalbo uu alla amray cilmi baa ka jira alla ma dhihin ilmo alla inuu ku siiyo badso geel iyo ari iyo lo iyo maal badso alla wuxuu yidhi waxaad alla weydiisataa cilmi inuu kuu kordhiyo waqul rabbi sidnii cilmaa waxaad tidhaahdaa allow cilmi ii kordhiyo nadwadan laga qabtay masjidka jaamica ee degmada celcade ee xarunta wilaayada islaamiga gedo ayaa qayb ka noqonaysa dadaalka ballaaran ay wadaan culimmada wilaayaadka islaamiga iyagoona bulshada u qabanaya nadwooyin iyo muxaadaraad kala duwan mahadsanid casaam maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa xarun waxbarasho ka hirgeliyey deegaan hoostaga wilaayadaasi walaalkeena saadiq muumin ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya munaasabad ballaaran oo lagu daahfurayay ee mu'asasada annajaaxa ee hoos tagta maktabka dacwada ayaa ka dhacday deegaanka shaw ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan mu'asasadan ayaa lagu bartaa culuum kala duwan oo sharci ah iyo xirfado qofka ka saacidaya inuu u kaalmaysto masaalixda noloshiisa sida harqaanka cilaansaarka iyo wixii kale oo la mid ah waxaana munaasabadan kasoo qayb galay mas-uuliyiin culummo nuqubo iyo waxgaradka deegaanka iyadoona goobta munaasabadda uu kelimo dardaaran ah ka jeediyey sheekh axmed dheere oo ka mid ah culimmada wilaayaadka isagoona ardayda ku booriyey faa'iidada ay leedahay waxbarashada qaala tacaala laa khayra fii kaiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin wa macruufin wa islaaxin bayna annaas waman yafcal dalika ibtigaaa mardaati illaahi fasawfa nuutiihi ajran cadiima horta waxaa farxad weyn noo ah inaan u nimid xaflad la furayo mu'asasatu najaax mu'asasatu najaax oo cilmi lagu baranayo adduunyo aakhara labadaba lagu baranayo aakhara waa lagu baranoo cilmigii ku gaadhsiinaya ayaa lagu baranay sheekhu nooga soo hadlay oo aad maqlayseen man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fiddiini uu leeyahay ninkii khayr lala dabco diinta ayaa la fahamsiinay adduunyana way tahay oo waxa weeye waxaa la baranayaa maamul ayaa la baranayaa maamulkaasina waxa weeyaan sida alaabta loo talo ama cilaan loo saarto culimmada fiqiga markay tacriifiyeen raximahumullahu tacaala siyaasadda waxay yidhaahdeen waa islaaxu diini diinka oo la wanaajiyo wa siyaasatu dunya adduunyada oo la maamulo niyaabatan can saaxibi shareeca diinkii oo la wanaajiyo waxaa kamid a barashadiisa kow ka mid a waxaa kamid a u dagaalanka loo dagaalamayo waxaa kamid oo kale u naxariisashada la isugu naxariisanayo iyo siyaasatu dunya maamulkii marka ma kala hadhayaan waxaana laga rabaa marka muasasatu najaax magaca ay leedahay waa magac aad u quruxsan tafaa'ul xasana weeye waa laga najaxayaa inaad anu waxaan idinku amrayaa uun dadaal dheeraada waanad maqlaysay sheekhu waxaa weeyaane dalab cilmi fariida calaa kulli muslimin taadu male muslimatin ma jirto waa mawduuc weyn waa lagu been abuurta laakiin xadiidka xasankaa dalabulcilmi fariida calaa kulli muslimin ruux muslimka ereyga muslimkaas gabadh iyo wiilba wuu keenayaa waxaa laga rabaa inaad cilmigaad ka barateen inaad sii gaadhsaan dad baa idin sugaya nabigu wuxuu dhaale calayhi salaatu wasalaam balliquu canii walow aaya hal aayadna ha noqota iga gaadhsiiyuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka dadaal dheeraada ayaa laydinka rabaa cilmiga aad qaadaanna dhanka kale ee waxaa goobta munaasabadda ka hadlay naqiib macalin yuusuf macalin cabdi muuse ee guddoomiyaha golaha nuqubada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan isagoona dhankiisa soo dhoweeyey furitaanka mu'asasada annajaax ee laga hirgeliya deegaanka shaw ee wilaayada hiiraan waxaan u mahadcelinaynaa alla subxaanahu wa tacaala nagu galladaysta nicmooyin oo aan la soo koobi karin magaca aadka u qorxoon oo mu'asasatu najaax taariikhdiisa maanta aan joogno oo furitaanka ah mu'asasadaasi waxyaabaha lagu baranayo oo ugu horreeya waxay tahay walkitaaba in qofka oo waxna akhriyo waxna qoro waxaan goobteeda joognaa annaga macalimiin unbaan soon ahayne in alqira'a walkitaaba bilooyin gaaban lagu baro dadna ay ku baraan hal sana iyo hal sana iyo bar markaad wareegto dugsiyada aad tagto marka idinku waxaa ilaahay uu idinla kulmiyey zaban aad u qiimo badan ilaahay kaga shukriyo inaad alqira'a walkitaaba muddo yar aad ku barataan waa wax qiimo badan xaflaad fara badan oo kala duwan ayaan in badan ka qayb galnay sadar muuqda su'aal ka dhan haweenka inay wax baranayaan fadhigooda ayaad ka dareemi kartaa juhdigooda ayaad ka dareemi kartaa iyadana waxaan leenahay mahadi ha ka gaarto mu'asasatu najaax oo taariikhdan iyada la furay oo aan dhihi kara waa waxyaabihii hore u socday iyo haweenkii ka soo shaqaynaya inay qayb ka yihiin maraakiis fara badan oo laga qalin jibay ayaan markhaati ka nahay macaahidaa jirto rawdooyinaa jiro insha allahu tacaala bilooyin ka hor ama dhowr bilood ka hor masayr ayaa ugu jiro oo amaad walaayooyinka kale ay ka gaabiyaan muxaafadadan bal hadda in insha allahu tacaala lala qayb qaadan karo oo muxaafadooyinka kale ay muxaafadadan la qayb qaadan karto ayaa ii muuqato anigoo intaasiba ilaahay ka sukoo ugu mahadcelinayo si gaar ah fursaddan waxaan ugu faa'iidaysanaya haweenka muslimaadka ah mucaamalaadka dhexdiina inaad wanaajisaan waa idin dardaarma waa la kala duwan yahay waa la kala aragto duwan yahay in dadka lagula noolaada mucaamilo wanaagsanna waan dardaarmaynaa mucaamilaadkaaas oo dhexdiina wanaajiyo eena isugu sabra mu'asasatu najaax ayaa ka mid ah madaarista macaahidda iyo maraakiista waxbarasho ee hoostaga maktabka dacwadda kuwaasi oo ka furan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kana qayb qaadanaya sidii wax loo bari lahaa jahligana looga saari lahaa ajiilka soo koraya mahadsanid saadiq guud ahaan dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad alandalus ka dhagaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu